waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxaa weli dalka maraykanka ka socda tirinta codadka doorashada madaxweyne ee dhowaan ama maalintii talaadada ahayd la qabtay waxayse u badan tahay in halkaasi lagu doorto joe biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga inkastoo si rasmiya aan loogu dhawaaqin haddaba faysal rooble waa aqoon-yahan degan california ee dalka maraykanka waxa aan weydiiyey bal halka ay wax marayaan waxaana uu yiri
horta runtii sida la saadaalinayo waxay aada iyo aada ugu dhowdahay inuu guuleystay joe biden oo xisbiga dimuqraadiga ka socda inkastoo hadda loo qorayo inay kala haystaan laba boqol iyo konton iyo saddex cod biden iyo trump oo isagu ku hakadayba laba boqol iyo saddex iyo toban waxaa la hubaa in uu laba boqol iyo toddobaatanka caawa gaadhayo sida loo tirinayo iyo meelaha ay tirada hadda iyo boodadka la tirinayo meelahay ka imanayaan oo u badan xaafado iyo degmooyin dimuqraadiya marka inuu laba boqol iyo toddobaatan gaadhayo iyo inuu daafayo boqolkiiba boqol hadda dadka taxliilaya way aaminsan yihin waa gartay mar dhoweed khudbuu jeediyey joe biden waxaa la filayay khudbadaas inuu jeediyo markii lagu dhawaaqo natiijadoo si rasmiyana loogu dhawaaqo inuu madaxweyne yahay lakin taasu ma dhicin muxuu ku muxuu ku sheegay khudbadiisii khudbadda wuxuu rabay inuu dadka salbeelay ee dhinaciisa taageersan ee lamaad ku dhawaaqdin in uu la hadlo uu yidhaahdo inaan badinayno boqolkiiba boqol waan hubaa laakiin inaan degdegin roceska iyo systemkana wakti hala siiyo tirada la tirinaya hala dhameeyo runtiina wax kale ma jiro walaalo waxa weeye waa markii ugu horreysay ee boqol milyan iyo wax ka badan oo maraykana ay ku codeeyaan iyagoon goobta codka iman oy soo diraan ooy boosta kusoo diraan marka maadaama coronavirusku jiro warqadahan la furaya iyo xasaa wakti ka qaatay mooye dhib kale ma jirto laakiin si fiican buu hadlay afar arrimood ayuu ka hadlay dhaqaalaha inuu wax ka qabanayo coronaviruska inuu wax ka qabanayo arrinta midabta koorka iyo cunsuriyadda maraykanka inuu wax ka qabanayo iyo in uu nabadgelyada iyo ku dadaalayo isku soo dhaweynta dadka waxaa lagu qiyaasay dadkii hadda kulbo ka faallooday in ay ahayd khudbad madaxweyne oo hordhac u ah khudbadda u jeedin doono marka lagu dhawaaqo marka inkastuu yidhi waynu badinaynaa wuxuu waa nin miisaaman oo sida ninka kale maaha wuxuu hadalkiisa ka dhigay wax soo socda inuu badinayo muu odhan sida kii hore isagoo waxba hayn waynu badinay marka aada baa loogu qushuucay runtii waa gartay afar goboloo hadda waxaa jira uu ka horeeya donald trump maxaa loogu dhawaaqi laayahay maxaa daahintan maxaa keenay
waxa weeye awal berigii hore marka qofka la ogaado inuu tiradiisu ay kor u kacdo tirada hadday aan weli la tirina gobolada ay ka imanayaan ay u badan yihiin dhinac dhinaca badinaya waa la sheegi jiray laakiin maadaama ninkani uu dacwada xereeyey uu aada u canaantay uu isgaadhsiinta cadow ka dhigay waxaad moodaa in giddi ay ku tashadeen ilaa meel kasta la tiriyo oo tirada lasoo hooyo oo boqolkiiba boqol la sheego inayna kasii hordhicin iminka meele waxaa jira boqolkiiba sagaal iyo sagaashan gacmood la tiriyey inta haddayna ay ka imanayso xaafado boqolkiiba siddeetan boqolkiiba toddobaatan ay yihiin dimucratic sida pennsylvania oo kale oo gobolkan inta ka hadlay ay ka imanayaan philadelphia oo meel madowgu ugu badan yahay aan lana hubo boqolkiiba siddeetan in biden uu helayo laakiin waxaa la rabaa ninkan kaadida badan in loo gogol badiyo in aanu waxbaba ku sabab uuna ka dhigan ilaa hadda saddex dacwadood uu xereeyey uu maxkamadda sare ee sharciga ku xereeyey intaba waa lagu diiday taa maanta ugu dambeysay miduu yidhi gobolka pennsylvania tirada qaarkood ha laga joojiyo waa laga diiday marka waxay rabaan qolada dimucraatigu si aan la iskuba jiidjiidanba marka la xidho boodadka oo dhan in la sheega magaca marka miidiyaha iyo isgaarsiintu aad bay uga gaabsadeen inay ka hor dhacaan laakiin saacad saacad baa tirada kolba inta la tiriyo la qorayaa oo qolyaha isgaarsiinta la siinaya waa gartay donald trump uma muuqdo nin si sahlan ku tegaya haddii uu diido in laga adkaaday oo ku adkaysto inuu isagu adkaaday oo doorashadii laga khayaano la xaday maxay noqonaysaa maxaa lagu samaynayaa
horta dacwada wuxuu xeraynayaa waa lagu diidi dhowr buu xerayn waa lagu soo celin laakiin durbe waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaq qolyaha jamhuuriga madaxdooda gudahooda oy leeyihiin trump haddii lagaa adkaado ha naceebeyn adna ha isceebeyn nidaamka dimuqraadigan ha ceebeyn ee meesha ka joogto ilaa imika sideed sanatar sagaal sanatar miya ayaa la sheegayaa oo hadlay oo yidhi hadalka jooji haddii lagaa adkaado tiradu markay soo baxdana si sharafla uga tag marka nin dhib badan weeye wuxuu samayn doono lama garanayo laakiin dacwaduhu xereeyo midda ugu muhiimsan waxa weeye ta georgia uu intii laga rabay in tirada dib loogu noqdo bersentiga uu haysto marka in iyada waxaa laga yaabaa georgia dib loogu noqdo gabar ka xogeyaha doorashada gobolkaas georgia oo magaalada atlanta ugu weyn tahayna wuu caddeeyey in dib tirada loogu noqon doono laakiin wax badan oo isbeddel ah lagama lagama filayo taaquddeeda waa gartay joe biden afar qodob buu hadda kusoo qaataa tiri khudbadiisii oo uu wax ka qabanaya marka ugu horeysa oo xilka uu qabto haddii si rasmiya uu madaxweyne u noqdo laakiin guud ahaan biden administration ama maamulka biden muxuu noqon doonaa muxuu uga duwanaan doonaa donald trump iyo madaxweyneyaashii hore wuxuu uga duwan doon doonaa wuxuu noqon doonaa maamul salballaad ah kooxo badan oo dimuqraatiga siaad ku ogtahay waxaa la yidhaahdaa waa daso ama buul aqal lagu wada hoos jiro oo dad badan oo kala duwan ay ku hoos jiraan marka afartan qodob uu sheegayey taan kaa iloobeyna waxay tahay cimilada saddexda gacmood ee dimuqraatigu ubx u kala baxo oo ah dhalinyarada iyo dadka reer magaalka oo arrinta cimilada isbedelaysa in uu qabanayo taa wuu sheegay arrinta cunsuriyadda iyo midabta koorka oo madowgu ay wataan taana wuu kaga dhawaajiyey oo ajendaha labaad bay noqonaysaa ta saddexaad uu aad ugu doorasho galay waxa weeye arrinta caafimaadka iyo karoonaha inuu wax deg deg uga qabanayo durbana waxaa la sheegayaa inuu guddiya sameeyey maalinta uu xafiiska qabtana inuu arrintaa abbaarayo uu derder gelinayo jid badan oo wax laga waxa ugu horeyso isagoo arrinta tallaalka iyo iyo vaccine-ta gacanta ku qabanaya iyo tan shaqada iyo dhaqaalaha dib soo dhiska afartaasi waxay la kala hadlayaan afar gacmood oo xisbigu ka kooban yahay si cid kastiba buulkii ama gurigii ugu soo hirato dad lixdan iyo sagaal milyan aan u codayn qudhoodana wuxuu u diray fariin nabad ah uu leeyahay giddigiin baan madax idiin ahay wixii kuwan taageere aan u qaban lahaa ayaan idinka idiin qabanaya marka kuwa wuxuu la hadlayaa cadaanka cadaanka miyiga degan ee shaqola-aanta iyo dirooga cabiddu ku badan tahay oo beryahan maraykanka lagu tilmaamayay ninka cad wuxuu noqonayaa dabargo runtii because arrintaas diroogada oo aada u baabisay marka cid kasta wuxuu rabaa in isku keeno waa gartay xisbiga dimuqraadigu waxay aada u rajeynayeen inay sidoo kale la wareegaan aqalka sanadka rajada ay ka qabaan hadda aada uma badnaa la leeyahay haddii ay dhacdo in jamhuuriyiintu ay aqlabiyadda qaataan mar kale wada shaqayntooda maxay noqonaysaa miyaysan carqalad ku noqon karin biden administration horta niyow dalkan maraykanku waa cajaayibo marna ma wada siiyaan way yar tahay taariikhda inta jeer ay saddexda waaxood oo ah madaxweynaha aqalka hoose iyo aqalka sare ay xisbi isku wada siiyaan inta badan si ay ku dhacdo garan mayno laakiin kala qaybsanaantaas ayay ku najaxaan way iska jiri doontaa xagxagasho laakiin waxaa la rajaynayaa ninka biden oo nin afartan sano ka shaqaynayay aqalka sare ah raggan hadda jamhuuriga ee aqalka sare haysta intooda badan ay wada shaqeeyeen in uu noqon doono duq mucumaamadii ay saaran tahay oo dadka kale fikrad duwan isku keeni kara maaha inay isdhunkadaan ama isjeclaadaan laakiin in ay hawl wada qaban karaan in ay shaqo wada qaban karaan oy ka mid tahay for example dibudhiska kaabayaasha infrastructure waxa la yidhaahdo kaabayaasha dhaqaale jidadka kaabiyadaha oo aada u xumaaday dalkan maraykanka ee yarboodhada qaarkood arrinta cimilada oo marka hore ay diidi doonaan kuwa jamhuuriga laakiin isaga iyo ragga qaarkood ay muddo wada shaqaynayeen waxa cad uun lana rajaynaya inuu biden keeni karo ajende ay isku raaci karaan labada dhinac waxyaabay ku kala duwanaanayaan sida siyaasad maalmeedka laakiin hadafka weyn inay meelo isku raacayaan ayuun baa la rajaynaya waa garta tan arrimaha dibadda waxaad moodaa soomaali badan oo inay aaminsanaayeen markay siyaasadda arrimaha dibadda noqoto in donald trump uu ka fiicnaa dimuqraadiyiinta faragelintii caalamka iyo soomaalidu waxay dhahan dalalka islaamka iyo way soo yaraatay laakiin dimuqraadiyiintu waa ka duwan yihiin maxaad is leedaha way ku kala duwanaan doonaan markay noqoto siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan tan qusaysa kasoo qaada africa ama bariga dhexe ama dunida caalamka intooda kale horta dee soomaalidu inay wax u fiirsato weye ta bariga dhexe haddii ay noqoto waa markii ugu horreysay ee dalka yuhuudi israel xooggii ugu badnaa iyo magacii ugu badnaa iyo aqlabiyaddii iyo aqoonsi ugu badnaa ay ka heshay dhulalka muslimiinta iyo carabta taasna waxa weeye trump oo qasbayey oo sanduleeyey dalalka carabta marka waxay taa ugu farxayaan anigu garan maayo tan kale ee africa iyo soomaaliya ogow oo wuxuu ka jaray soomaaliya iyo africaba dhaqaalo weyn oo usoo mari jiray hay-adda la yidhaahda u s i d oo ama beeraha ka caawin jirtay ama dhaqaalaha ka caawin jirtay ama technolojiyadda ka caawin jirtay xilligii bush xilligii obama waxaa la bilaabay fiberka iyo isgaarsiinta in africa aad iyo aada looga caawiyo wixii oo dhan wuu joojiyey united nationka ama qurma jimciyadda qurumaha ka dhexaysa kharashyadii ay maraykanku bixin jirtay si africa loola dagaalamo cudurro badan oo sida duumadu ay ka mid tahay wuu joojiyey waxaasoo dhan markaa faa'iido ma qabo waxa keliya ee iyana taa weheliya hay-adihii africa u shaqaynaya ka shaqaynayay ee state departmentka ama arrimaha dibadda hoos yimanayay giddigood ama wuu baabi'iyey ama wuu naaqusay marka hadda waxaa lagu sheekaystaa maraykanka ajende africa ku aadan oo state departmentka ama trump uu leeyahay abadan maba jirto tan soomaalida wuxuu ka soo qaaday dal aanu dan ka lahayn aanu dowladda la tashanayn marka uu rabo uu ciidamada yidhaahdo markay dalbadana yidhaahdaan al-shabaab baanu rushaynaynaa in xataa dowladda soomaaliya aan la wargelin oo meeshii intelligenciga iyo basaasnimadu ay u sheegaan oo dhan ay garaacaan marka waxa ay taa waxaa u dheer inay soomaaliya ku jirtay toddobadii dal uu ka mamnuucay inay dalka soo geli karaan dhowr boqol oo qaxooti oo soomaali ahaa oo warqaduhu u dhammaadeen watii la joojiyey markaa soomaalida odhanaysa kanaa noo roon dee doodooda dibadda ha soo dhigaan laakiin anigu ma ma hayo waxay waxay ku ammaanaan kaasina wuxuu ahaa aqoon-yahan faysal rooble oo iigu warramayay khadka telefoonka ee magaalada los angeles ee dalka maraykanka
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho